songs tend to be uh, sad. VOA One the hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo si toos uga dhageysanaysaan hirarka efemyada gaagaaban iyo sidoo kaleeto mawjadaha kale caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin arbacaha bisha janaayo aynu ku guda jirnana waa laba iyo toban maanta sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socotiin doontaa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida waraysi ku saabsan macad ka shaqeeya cilmi baarista waxyaabaha dhallinyarada reer owdal ay u baahan yihiin oo boorame laga hirgeliyey macadkan waxaan u asaasnay baahiyo ka jira xagga cilmi baarista iyo kobcinta bulsho ee gobolka owdal bacdi macadkan waxaan asaasnay disembar
waxaan kaloo idiin haynaa ood maqli doontaan madaxda ciyaaraha laascaanood oo si loo dhiirigeliya dhallinyarada ciyaaraha gobolka sool darteed u joojiyey in marka tartan la qabanayo ay ciyaaryahano kaleeto gobollo kale uga yimaadaan si ay u ciyaaraan uun kuwa gobolka sool heesihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaaad ku soo dhowaataan warkeennii dunida madaxweynaha dalka maraykanka jo biden iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkan kamala harris ayaa waxa ay ku sugnaayeen gobolka koonfureed ee georgia talaadadii si ay kor ugu qaadaan sharciga xuquuqda codbixinta kaasi oo si weyn u ballaarinaya saameynta federaalka uu ku yeelanayo doorashooyinka laba hindisi sharciyeed oo iyagu mudnaan leh koowaad islamarkaasina muhiim ah ayaa dadka dimuqraadiyiinta ah ay u arkaan inay yihiin kuwo muhiima laakiinse waxaa hakad ay geliyey aqalka sanadka sababtoo ah mucaaradka jamhuuriga uu kala kulmay awgeed maanta waxaan u nimid adlaana oo ah xudunta xuquuqul aadanaha si aan u caddayno waxaan maalinkaasi raadinaynay oo ah inaan toorey laga saarin qoorta dimuqraadiga dalkan maraykanka ama dimuqraadiyadda dalkan maraykanka jo biden ayaa sidaas yiri asagoo ku baaqay in go'doomintii janaayo lixdeedii labadii kun iyo koob iyo labaatankii ee aqalka capital hillka ee dalkan maraykanka taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump ee iyadu ahayd iskuday meesha looga saarayay guulihii iyo sidoo kaleeto dimuqraadiyaddii dadka reer maraykan ay ku taameeyeen ay ku doorteen madaxweyne biden ayaa laga yiri halkaasi isagoo haysta keliya konton ka mid a codadka dimuqraadiyiinta ay ku jiraa boqolka kursi ee sanadka oo aanan lahayn kuwo jamhuuri ah ayaa biden waxa uu taageerayaashiisa isagu ku tuuray waxa loogu yeero ayuu yiri isbeddel hal mar ah oo ku saabsan xeerarka si markaasi looga gudbo labada biil ee xuquuqda codbixinta dadku ay leeyihiin si markaasi loo meelmariyo dimuqraadiyadda duhur wanaagsan xaggiina dhegeystayaal washington waxay u tahay shantii iyo barkii ayay wakhtigan dhaaftay halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da aan ku bilownay dhallinyarada reer owdal ayaa magaalada boorame waxa ay ka aas-aaseen macad la magac baxay rahdi oo ka shaqayn doona arrimaha cilmi baarista ee dhinaca baahida dhallinyarada iyo sidii wax looga qaban lahaa agaasimaha macadkaasi rahdi maxamed cabdulaahi cumar ayaa arrimahaasi waxa uu kala hadlay wariyaha v o eda ee halkaasi haashim sheekh cumar good waxaan agaasimaha macadka cilmibaarista iyo horumarinta aadamaha rahdi ee xaruntiis ku taallo magaalada boorama macadkan waxaan u asaasnay baahiyo ka jira xagga cilmi baarista iyo kobcinta bulsho ee gobolka awdal kabacdi macadkan waxaan asaasnay disembar saddexiy tobankii labadii kun sagaal tobankii muddo hadda wuxuu shaqeeyaa saddexiy toban saddex sano u shaqeeyaa barnaamijyadan qabanay waxaa kamid ah cilmibaarista waxaa ka mid ah haybsoca oo hadda ka hor b b c da naga horeysatan soo soo abaabulay dhibaatooyinka haybsoca bulshadana ku hayo iyo daraasado badan waxaa kaloo inta badan aan platform online ka diyaarinaa oon ku qabanaa barnaamijyo ku saabsan xagga karoonihii wacyigelintiisii iyo arrimaha bulshada ah
kooxdiinna dhallinyarta ee aasaastay maxadkan cilmi baarista ujeedooyinka aad ka lahaydeen muxuuha waxaan ka lahayn laba ujeedo ujeeddo kale waxa weeyaan horta in waddankeena waxaa ku yaalan jaamacado iyo iskuulaad macaddo cilmibaaris ma jiraan baahi weyn oo loo qabay xagga cilmibaarista si loo helo ummaddu markay wax isweydiiyaan ee xog la baaro ayaa ummadda horumartaa iyo in meel bulshada iyo isgaarsiisa afkaaraha bulshadu ay kusoo bandhigi karaan oo iyagu laftirkooga kala faa'idaysan karaan aan platform saasa aasaasno iyo macad saasa si ummaddu horumar badan dhan walba ka gaadho
fikirkan yaa idinku dhaliyey yaase idinka caawiyey ee gacan idinka geysta fikirkan anigoo maxamed cabdilaahi cumara waxaan waxbarashadii labaad kusoo qaatay waddanka maleesiya waddankaasoo ku arkay dhallinyaro badan oo loo aasaasay iyo dowladda ku dhiirigeliso barnaamijyo caynkana oo cilmibaarisi ah si ay waddankooga horumar badan u geliyaan markaan taa soo arkay ayaan waddankayga dib ugu soo noqday labadii kun iyo disembar sagaali tobankii ayaa waxaan isku dayey bal inaan waddankayga wixii waxaa ku arkay iyo wixii aan waddankayga ka jiran arkay ayaan idhi balgaabkaa buuxi oon dhallinyaro aan isku galaas nahay ula tegey kabacdi ayaan barnaamijkaa abaabulnay oon bulshadana saa ugu asaasay
ilaa iyo hadda daraasadaha aad samayseen waxaa ka mida wacyigelinta aad ku samaynayseen xanuunka coronavirus ee sannadahan dambe saameeyey waddanka iyo dunidao dhanba bulshada kale ee rayidka ee masaakiinta danyarta sidaad ku gaadhsiisaan wacyigelinta khataraha xanuunka coronavirus marka hore balatform baan kusii daynay kabacdi waxaan samaynaa inaan meelaha sariimadahoo kale iyo meelaha goobaadka bulshada ku badan tahay basaskoo kale intaan waa intan kastoon dhallinyar iska nahay oo waxaan budget badan u baahan yahay oo organisationno kale ay dowladdu ku fangarayso laakiin anaga ka ahaan waxaan samaynaa inaan anagu dhallinyar ahaantaas ku abaabulno meelaha sariimadahoo kale oonu sheegno si wacyigelina oo nidhaano intaa kala dulqa weli maalmuhu aada u xumaaha oo aada xanuunka bulshadayna ugu dhex jiray iyo meelaha iskuulaadka iyo aan isku dayno bal inaan wax ka tari karno intii karaankayga ayaan wacyigelina ka samaynaa iyo basaska la raacaye gaadiidka dadweynaha arrimaha cilmi baadhista iyo xuguhu waxay u baahan yihiin dhaqaale idinkuna waxaad tihiin dhallinyar aan shaqayn markaaad samaynaysaan cilmi baadhista iyo xogaha iyo daraasadaha oo dhan xagga dhaqaale ka heshaa wallaahi horta intaan isku daynay horta inta badan waxaa naga caawiya xagga xagga shacbiga tusaale ahaan waxaa naga caawiya oo kale ganacsatada shirkadaha iskale ayaan ula tegnaa oo inta badan aada noo dhiirigeliya satarsamoo kale kumbaniya caynkaasa markaan idhaahno hawshaasaan wadnaa ayay iyaguna nagu dhiirigeliyaan hawshaas
abaalmarin baad dhowaan qabateen aada siinayseen dhalinyar dhallinyartaa aad abaalmarinta siinayseen maxay ku kasbadeen sideese usoo xulateen
horta abaalmarinta sida duniyada laslog yahay sanadkii waxaa la qabtaa bisha ugu dambeeya disembar barnaamijkan waxaan bilownay sanadkan waxaanan ugu tala galnay dadkii iyagoon xil hayn bulshadan si mutadawacnimaa wax u gashaday waxaan ka eegnay dhowr nooc kow horta waxaan isku dayay inaan ku baraynay in bulshadeennu qaybka ay wax xeraysan karaan waayo selection in wuxuu la soo doortaa mararka qaab macnama samayso oo qaladaad badan oo ka yimaadaa maadaama bulshadii ka jiro kalsooni la-aan waxaan isku daynay inaan platform aasaasno qof kastaaba iskii usoo xeraysto ama qof garanaya usoo xereeyo kabacdi waxaan samaynay waxaan soo xulnay dadka bulshadii u ahaa haldoorka si ay u kala saaraan annagoo u samaynay criteria category kasta waxaa qiso waxaa ku jirtay macallin ka soo xeraystay degmada boon isagoo iskii usoo xeraystay kabacdi macallinkaasi geedbu hoostiibu ku aasaasay iskuul afar sano ayuu mutatacanimo ku shaqaynayay kabacdi sanadkan bay hay-adihii arkeen oo hadda iskuul loo dhisay iskuulka waxa la dhahdaa misile ayaa la dhahdaa macalinkaana cabdiraxmaan aadan cigaa la dhahdaa saasoo kale ayaanuso markaan isla aragnay ayaan usoo xulnay kabacdi abaalmarintii siinay waxaana naga caawiyey shirkadaha ay ka mid ahaayeen brimchet oo daabacadda ahayd iyo shirkad la yidhaahdo xamdi construction iyo miicaad stationary
mustaqbalka maxadkiina rahdi maxaa u qorshaysa in daraasada noocee ay daraaseeyaan cilmi baadhisya inaad maxay ku samaysaan iyo waxyaabaha kale idin qorshaysan mustaqbalka maxaa ka mida walaahi sanad mustaqbal ahaan iyo sanad horta mustaqbalka guud fog haddaan ka hadlo waxaan rabnaa inay noqoto xarun cilmibaariseed oo soomaalida geeskaba wax ka tarta dhan walba talabaad sanadkan waxaa aan ku guda jirnaa soo bandhigi doonaa biyo boorama ka qarxay oo qaybtan bariga ka qarxay oo aan la garanayn waxay yihiin ayaan muddo isku daynay kabacdi annagoo la kaashanay shaybaarka hargeysa ee biyaha tayada lagu kala saaro kabacdi insha alla warbixintanna waan soo saari doonaa wax kaloo noo qorshaysan inaan dhalinyarta ka kobcino maskixiyan ay meelo afkaarahooga kusoo bandhigi karaan laguna kobciyo ka dhigno waxaa kaloo isku dayi karnaa inaan taariikhaha ummadda soomaaliyeed oo dhan aan si joogtaa dabagal aan u dabagalno oon kusoo bandhigno si ay u helaan bulshadu iyo dhalinyarada soomaaliyeed oo dhan mustaqbal meel ay maskaxdooda lagu kobcin karo
kaas wuxuu ahaa maxamed cabdilaahi cumar oo ah agaasimaha maxadka rahdi oo ah maxad sameeya daraasadaha iyo cilmi baadhisyada la xidhiidha dhinaca dhallinyarada iyo bulshada dhexdeeda haashim sheekh cumar good v o a boorama
waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e da boorame haashim sheekh cumar good waxaana u waramayay maxamed cabdulaahi cumar oo agaasimaha macadka rohdi ee laga hirgeliyey boorame markana jooqle iyo nimca yaasin codadkoodii haydi iyo udub dumada iska hayse waxaan haydi iyo udub dumada iska hayse dilashyaanwe kalnahayga tegino dilashyaanwe kalnahayga tegino isoodo kamil soodo hanku doobta waligeen
waa hagaag cabdishire ciyaar jecel iyo sidoo kaleeto waa jooqle iyo sidoo kaleeto intaas haddaan u gudubno nimco yaasiinaya heeskaasi markana laascaanood madaxda ciyaaraha laascaanood ayaa si loo dhiirigeliya dhalinyarada ciyaaraha gobolka sool darteed waxay u joojiyeen marka tartan la qabanayo in ciyaaryahano kaleeto gobollo kaleeto ay uga yimaadaan si ay markaasi ugu ciyaaraan gobolka sool iskuduwaha ciyaaraha gobolka sool maxamuud aadan askar ayaa arrimahaasi uga warramay wariyaha v o eda ee magaalada laascaanood cabdikariin cabdulaahi olol bismillahi raxmaan raxiim warin aad aad baan kugu mahadcelinaya cabdikariinow adiga iyo v o a ciyaarihii ugu dambeeyey oo kale hoosudhac laga dareemayay gobolada somalilan ee hargeysa lagu qabtay maxaa dhanka ciyaaraha iska bedelaya haddii sidani ay u sii socdaan tartanada kala duwan cabdikariinow marka aan eegno runtii xiliyadii hore beryihii hore ama koobabkii hore la qaban jiray waxaa ugu badan ciyaari jiray waxaan ciyaarada ciyaaryahanada ka yimaada gobolada kale ee ma garanaysaa nagu xeeran ee gobolada kale sida burco iyo garowe iyo hargeysa iyo burco iyo meelaha ka yimaaday ahaayeen laakiin maanta alxamdulilah dhammaantood waan ka joojinay tartan gaar ahaan degmada laascaanood dhallinyarada ah ee kubadda ka ciyaarta ee halkan degan marka taasoo kale la eego marka waxaa kasoo baxaya ciyaaryahano xirfad leh oo ma garanaysaa iyagii ku tartami kara inay gobolkoodii iyo xulkoodii ay guul gaadhsiiyaan marka maanta ciyaaryahan reer burca oo halkan ka ciyaaroo yimaado berri marka xulkiisa oo ciyaar qurux badan soo bandhiga markuu berri xulkiisu ciyaarayaanoo xulkiisii aado iyo burco gobolkii soolna uu marka koob noqotay isagoo ka ciyaaro marka taa farqi weyn baa udhexeeya waxaan aaminsannahay inaanu taa meesha aanu ka saarnay ee aweyga dadka bannaanka uga iman jira ciyaaryahanada gobolkan markaanu ka saarnay in dad xirfad leh oo dhallinyaraah oo lugtooda ku kalsoona xulkooda mateli kara ay kasoo bixi wax ma iska bedeleen oo dhallinyarada badankood waxaa la arkaa inay go-aamada garsoorku qaato oo kale guddida ciyaaruhu ay qaadato oo kale ay ka horiman jireen oo kale aqoontaasoo kale hadda ma yeesheen oo ma ku qancaana
hadda kulley wax badan baa iska bedelay dhallinyarada berigii hore waxay ahaayeen dad shacaba oo ma garanaysaay kooxo heble magaca shacab ku ciyaara magaca baalka ku ciyaara laakiin dhammaan hadda tobanka naadii tartamayay mid walba wuxuu watay magaca laan dowladda ka tirsan buu watay oo ah wasaarad amase ciidan dhammaantood bay wateen marka marka uu khalad ka yimaado koox instituutionka uu ka tirsan yahay tusaale ahaan kooxda wasaaradda howlaha guud baa khalad ka yimi maamulkeeda iyo mas-uuliyiinteeda wasaaradda isduuheeda aad warqadda u diraysaa isna guddoomiyihii kooxda u diraya ciddii khaladkaa gashay markaasaa lagu fulinaya haddii sharci marin magaranaysaay anshax marin xadhig ay noqotana iyagaa xidhaya haddii ay magaranaysaay wax kale lagu ganaxana iyaga unbaa maraya marka runtii wax badan baa iska bedelay markaanu helnay inaanu maalgelino oo ilaamaha kaladuwanilaamaha kala duwan ee dowladda ee wasaaradaha iyo ciidamadu markay maalgeliyeen kooxaha markii ay heleen oo dhallinyaradan dhiirigelin u ah oo ay heleen tartanka waxay kaga qayb galaan ay ka istaageen ama joojiyeen waxyaala badan markii hore ay ku dadka shacabka inta u tagaan dhihi jireen safaraan aadana halkan aanu aadana laakiin maanta wasaaradda amase ciidanku ka tirsan yahay ayaa fangaraynaysa wax walbana ku bixinaysa qaarkood mushaahari bay qaataan dhammaana waxay rajayn doonaan sanadkan in miisaaniyadda loogu wada daro ay wada mushaahari noqdaan marka runtii wax badan baa iska bedelay wayna qaataan sharciyada ciidina kuma degdegto mid walbana wuxuu ka baqaa magaca uu magaranaysa difaacayo ama la-aanta uu ka tirsan yahay hadday ciidan tahay iyo hadday wasaarad tahayba in magaranaysa ay hadhow wax kaga soo noqdaan amase saameyn ay ku yeelato isu dhawaado aad iyo aad u mahadsan waxaa jira ciyaaryahaano dee heerkooda aada u hooseeya oo biida iyo siida bal kuwaasoo kale ka waran iyagu fursadan ma helayaan in tartama loo qabto maadaama ay aada u xiisaynayaan dhallinyaraduna ay ku aba u badan tahay oo kuwa iskuullada iyo qaybaha kala duwan ee waxbarashada ay ku jiraan cabdikariinow sanadkan labada kun iyo kob iyo labaatan toddoba koobo kala duwan baa horta qabanay oo kii heerka labaad waatu halkan kusoo dhammaaday labiiyo labaatan naadi baa ku ciyaarayay seeribiida oo da-yar u badan dhammaantood kii waxbarashada ee goobaha waxbarashada sare waanu qabanay dhammaantood sanadkan sanadka dambe labiiyo labaatankana waxaa noo qorshaysan horyaalka heerka koowaad horyaalka heerka labaad horyaalka heerka saddexaad tartanka waxbarashada kii degmooyinka dhammaan wax walba waa noo qorshaysan yihiin miisaaniyadda xukuumadda iyo wasaaradahana runtii way noogu jiraan waana fangaraynana haddii aan la idmo diyaarna waa u nahay mana jecelinayn kala go-aan tartamada noocaas dhallinyarada inaanu ku mashquulino tartamada iyo ciyaaraha ka wasaarad ahaan warshaqadeeda diyaar baana u nahay waxaan rajayn doonaa inaanu dabada iskugu qaban aanan marnaba kala goyn xilliyada xagaaga mooyaane oo ciyaaruhu kala yaro go-aan oo dabayl ay ka dhacdo magaalada oo jawiga magaranaysa ay tahay mooye laakiin inta kale oo dhan ciyaaruhu way socdaan wayna soconayaan kuwii kale oo kala duwanaaya a iyo b iyo c iyo waxbarasho iyo deegaano iyo dhammaan waa soo wada qabanay selectionka xulashada iyo waxaba waa soo qabanay marka sanadkan kaan baa naga dhinaa kana waa gabagabeynay oo dhammaan gobolada somalilan koox kastoo gobolkas kaga soo guulaystay tartankaasi ay ku tartamayaan oo ka dhacaya berbera marka insha allah waxaan rajeyn doonaa kaana inaan guul ka keenno
maxamuud aadan askar oo ah isku duwaha ciyaaraha gobolka sool ugana warramayay arrimaha ciyaaraha ee gobolkaasi wariyaha v o eda cabdikariim olol halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
markana war gacanteeda ku soo dhacay wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax ismiidaamina uu ka dhacay meel dhinaca waqooyi ka xigta xayndaabka garoonka diyaaradaha ee muqdisho wararka aan ka helayno dadka magaalada goobjooga ama ka agdhow qaraxaasi ayaa sheegay in qaraxaasi uu ka dhacay wadada koob iyo labaatanka oktoobar warar hordhac ayaa muujinaya in qaraxaasi uu ahaa baabuur laga soo buuxiyey walxaa qarxa oo u wada qof ismiidaamyo ah ugu yaraan sideed qof ayaa la sheegay inay dhinteen tiro kaleetana ay ku dhaawacmeen sida uu noo sheegay mid ka mida shaqaalaha caafimaadka dowladda soomaaliya ayaanan weli si rasmiya uga hadlin weerarkani ururka al-shabaab ayaa iyaguna kadib sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi markii uu dhacay sida ay ku qoreen baraha bulshada ee taageera ururkaasi al-shabaab markana waxaan dib mar kale ugu noqonaynaa dhinacii heesaha
Channel qalibaan ka gaadhaye ana laa cabeenta kalluu loo hasiiday imtiaanshaqaliibaan ka gaadhaye ana lahaa cabeenta kalluu loo hasiidaye anu laabta ku culay laabtayda oo jecel nuriyoonay inaan arag ku laasimin adiga iska laba dhacay anu laabta ku culay laabtayda oo jecel luriyooci inaan arag ku laasimin adiga iska laba dhacay laba noqoshadaaduna adiga ila gooyo ugu tahay luriyooci laba noqoshadaaduna adiga ilogoyo ugu tahay luriyoci anuu libinti aanshaqaliibaan ka gaadhaye adna lahaa cabeenta kalluu loo hasiiday anuu libinti aanshaqaliibaan ka gaadhaye adna lahaa cabeenta kalluu loo hasiiday libinti aanshaqaliibaan ka gaadhaye adna lahaa cabeenta kalluu loo hasiiday anigoo lilaahiya lilaahiya oo jecel lamaaniyo inankaadna liibaan adigaa ku loo faray anigoo lilaahiya lilaahiya oo jecel lamaaniyo inankaadna liibaan adigaa waa tahay heeskaasi ayaan guud ahaanba idaacaddeenna kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinaysa anigoo ah sahre cabdi axmed intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno mar kale nabadgelyo
Thank you.